xaaladda degmada buurhakaba ee gobolka baay ayaa degan maanta inkastoo khilaafkii sababay dagaalka aan weli wax hale laga gaarin odayaasha iyo waxgaradka degmada buurhakaba iyo wasiirada maamulka koonfur galbeed ee degmadaasi ku sugan ayaa ku howlan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda iyo inuusan degmada ka dhicin dagaal u dhexeeya dhinacyada is-hayaa sidoo kale magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho ayay ka socdaan dadaallo nabadeed oo lagu xalinayo dhinacyada ku dagaalamay degmada buurhakaba wararka ka imaanaya buurhakaba ayaa intaasi ku daraya in labada dhinac xildhibaanada iyo waxgaradka buurhakaba ay taleefoonno kula soo xiriireen dhowaana la isku keenayo si colaadda loo soo afjaro maalnimadii shalay ay ahayd markii dagaal culus uu ka dhacay degmada buurhakaba ee gobolka baay kaasi oo dhex maray dhinacyo ku muransan maamul cusub oo buurhakaba loo dhisay waxaana ku nafwaayey dagaalkaasi afar ruux oo mid ka mid a uu shacab ahaa iyadoo shan ruux kalena ay ku dhaawacmeen wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa weli ku sugan degmada buurhakaba waxayna qayb ka yihiin oo ay raadinayaan sidii xal loogu heli lahaa shaqaaqada ka dhacday degmada buurhakabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo